horta run ahaan marka la fiiriyo wax kasta sabab ayay leeyihiin sideedaba guud ahaanba haddii la yidhaahdo ciyaal weeradu sideedaba maxaa keena haddaan isweydiino waxaan shaki ku jirin inay jiraan sababo badan oo keena ciyaal weerada sababahaas waxaa la dhihi karaa ugu horeyso masalan waalidka oo runtii ka gaabiya la socodka ilmihiisa inuu la socdo meesha ay marayaan xaalkoodu wuxuu yahay inuu ka gaabiyo waa sabab koobaad sababta labaad waxaan dhihi karaa waalidka oon maaragtay u fidinin ilmihiisa waalidnimadii amba ilaaladii loo baahnaa ee waalidnimo inuu maaragtay u fidiyo oo muxuu ahaayey uu dareensiiyo ilmihiisa waalidnimada sababta saddexaad aan isleeyahay way dhici kartaa in ciyaal weeradu ay sabab u tahay iyadoo ayna jirin muxuu ahaaye awood saameyn kule ciyaalka oo mar walba la soconaysa meesha ay marayaan xaalkoodu waxa uu yahay la soconaysa sababaha aan isleeyahay waa sababaha ugu waaweyn ee ciyaal weerada keenaya waa mushkilooyinka qoyska dhexdiisa ka jira mushkilooyinkaas oo aan isleeyahay masalan mashaakilka masalan furitaanka oo kale masalan haddii furitaanku uu badan yahay oo qoysaska burburkooda uu badan yahay dee halkaa waxaa kasoo dhalanaya ilmihii iyaga ahaa inay dayacmaan oo fursad maaragtay ay ilmihii lagu hago oo waxa xun looga reebo oo la waayo ayaa dhici karta midda kale guud ahaanba dadka sideedaba ciyaal weeradu waxay u baadan yihiin dadka loo yaqaano muraahiqiinta ama dadka qaangaarka ah marka toban iyo laba hadday ilmuhu soo gaaraan ilaa adugu maaragtay toban iyo sideed oo kaleeto maraaxishaas ayay u badan yihiin maraaxishaas iyadaa marka waaba iska marxalo sideedaba iska dhib badan oo maaragtay u baahan in maaragtay ilmuhu ay rabaan inay maaragtay ka xoroobaan awooddii waalidka awooddii muxuu ahaayey dugsiga oo ay markaas ay sugaan inay yihiin dad jira inay maaragtay ay ummadda isu tusaan marka sidaa darteed baa marka waxay isku dayahayaan marka inay ku kacaan falal liddi ku ah maaragtay xeerarka iyo qaanuunka iyo akhlaaqda inay marka ay ku kacaan waxaan dhihi karaa waxyaabaha kale ee ciyaal weerada keena waxaan loo yaqaano faqriga faqrigu waxa weye waa arrin dhibaato badan weeye dhibaatadiisana marka wuxuu saameyn ku yeelanayaa ilmaha ayuu saameyn ku yeelanayaa waxaa kaloo saameyn maaragtay iyadana shaqo la-aanta dhalinyarada qeyb bay ka noqonaysaa jahliga iyo waxyaabaha ka dhasha waxaan loo yaqaano psychologiga muxuu ahaaye ixbaadka amba niyad jabka waxaan loo yaqaano marka haddii ay dhalinyaradu marka ay niyad jab badan ay arkaan oo waxyaabo badan oo dhibaato ay la kulmaan maaragtay waxay keenaysaa muxuu ahaaye dhibaatadaas ay keenaysaa waxaan leeyahay sababaha kale ayadana keeni karta ciyaal weerarnimada waxaa ka mid ah isticmaalka maaragtay mukhadiraadka iyo waxyaabahaas ayaa isleeyahay inay keeni karaan marka su-aashaadii koowaad intaas ayaan isleeyahay ayay amay kusoo aruuri kartaan maxaa keena maaragtay ciyaal weerarnimada ihi barbaarinta caruurta oo bilowga kasoo qaldanta ma loo tiirin karaa salka mushkiladan horta waa xaqiiqa maaragtay in qeyb weyn ay ka tahay amba ay beyska ugu muhiimsan ay tahay barbaarinta ciyaalku inay sabab u tahay waxaa la yidhaahdaa maaragtay amba rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii waad garanaysaa oo ahaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof kastoo la dhalo yani waxaa lagu dhalaa fitrada wanaagsan yani islaamnimada amba isagoo xaanshe cad ahoo nadiif ayuu dhalanayaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam marka labada waalid unbaa markaa waxay ka dhigi doonaan muxuu ahaaye yahuud amba nasaar amba kirishtan amba wuxuu dooni ha ahaado yani diinta waa beyska barbaarinta ayay tahay marka waalidku asaga ayaa maaragtay wuxuu yahay maaragtay barbaariyaha koowaad marka sidaa darteed baa ilmaha maaragtay sida u barbaariya ayay ku xiran tahay qolyahan cilmi nafsigana waxayba yidhaahdaanba barbaarinta ugu muhiimsan de waa cunugu markuu dhashay ilaa shan sano shan sano intaas waa guriga dhismihiisii wey laakiin shan sano wixii ka dambeeya waxaa la dhihi karaa bay dhaheen waa un rinjiyeyntii maaragtay marka barbaarinta ugu horeysa cunugu hadba sida ula kulmo sida uu farxad ula kulmo sida uu wanaag ula kulmo sida uu macaamilo fiican ula kulmo bilowgiisa hore nolosha sida jirkiisa loo koriyo caqligiisa loo koriyo maskaxdiisa loo koriyo akhlaaqdiisa loo koriyo naxariis loo tuso ayay ku xiran tahay barbaarintiisa dambe haddii marka cunugaasi uu noqdo cunug maaragtay aan waxba lagu falaynin la tuuray la nacay la canaaday la canaantay la dilay la garaacay hadday barbaarinta ugu horeysa ay soo marto wuxuu ku khasban yahay asaguna marka inuu marka dambe amba waxaa dhici kartaba inuu isu bedelo ciyaal weero isu bedelo oo muxuu ahaay markaa asaguna hadhow markii uu weynaado amba qaangaarka uu soo gaaro inuu ka aarsado maaragtay dhibaatooyinkii loo geysan jiray bulshada guud uu ka aarsado saaxiibadiisa uu ka aarsado kagana aarsado inuu kula kaco fal aad iyo aad u foolxun oo lid ku ah muxuu ahaaye ummadda oo dhan inuu ku kaco ayaa dhici karta bal waxaaba dhici karta inuu asaga naftiisa marka dambe isku kaco oo ama markaas uu daroogo isku diro isdhibaateeyo ayaa dhici karta taas oo ay salka maaragtay ku haysa barbaarintii uu cunugan soo maray markii uu kowda uu yaraa marka laga yimaado dhallinyaradan ma jireen kuwo hore dalka u soo maray oo iyaga la mid ahaa horta runta su-aashaas jawaabteeda waxaan dhihi karaa ciyaal weeradu horta way jiri jirtay oo wax hadda maaragtay bilowday ma aha oo bini aadankaba haddii la fiiriyo intuu soo jirayba yani waxaa weeye mashaakilaad xagga tarbiyada ah oo in ilmahooda qeyb ka mid a ay wadada saxda ka leexdaan waa wax soo jiri jiray laakiin hadba waxay ku xidhan tahay bulshadaas iyada ah xilliga ay marayso hadday bulshadaasi xilli deganaansho ay marayso xilli uu qaanuunku sarreeya ay marayso xilli dadku maaragtay ay isjecel yihiin ay marayso runtii waxaan dhihi karaa faldembiyeedyadu guud ahaanba way yaraan karaan faldembiyed lama dhihi karo xilli uu dhammaanayo ma jirto laakiin waxaa weye waxay way kala yaraanayaan faldembiyeedku marka waxaan dhihi karaa ciyaal weeradu way jirtay amba inaga soomaali ahaan runtii xataa inaga waxaan u malaynaya waxaa jirta waayadii hore markii aan anagu yaryarayn iyo masalan oo kale kasoo qaad waxaan xusuustaa maaragtay ciyaalku waa waa la samayn jiray laakiin waxaan ma ahayn maaragtay dhibaatada badan ciyaalka baadiyahoo kale waxaa arkaysaa marka qaarkood ayagoo waxyaabaha waraha biyaha iyo meelaha maaragtay intay ka goostaan waxyaabaha burarka ciidda ah isku sayrsayrahayo way dhici jirtay laakiin waxaan hadda maaragtay aada iyo aadka u xoogeystay ma ahayn waxaa la dhihi karaa marka hadda waxyaabahan sanadahan dambe way kasoo dareen sababahaasna marka un kulley asbaab baa dhici karta sida ay uga soo dareen sababa inay jiraan aan anugu isleeyahay sababaha ugu badan inay tahay sababaha dagaalka maxaa yeeley ilmihii yaraa bii'ada amba environmentiga ayaa habdhaqankiisa saameyn ku leh haddii marka bulshadii waaweyneyd dadkii waaweynaa ay sanado badan ay maaragtay isdilayaan dhiigooda daadinayaan xabad isku dhufanayaan asaguna marka cunugii wuxuu arkayaa dadkii waaweynaa oo ayagaba maaragtay isdilaya isdhaawacaya marka waxaa weeye asagana wuu ku dayanayaa marka marka asaguna mar haddii dadkii waaweynaa ayagu isku mashquulsan yihin oo isdilayaan dee kii yaraana wax isaga ka celinahaya arrintaa ayadoo ka hortaagan uusan jirin markaas waxaan dhihi karaa ciyaal weeradu waxa saasay isugu dhaqaaqeen ayaga naftooda marka marmar waxaama dhahaaba la yaab malo ciyaalkan yaryaro kuwii waaweynaha caqliga lahaaba isdilaaye kuwan yararka ah maxaa lagu eedayaabaan marmar isdhahaaba waxaa kaloo dhici karta inay jirto muxuu ahaaye dee sababaha ka dhalanaya arrimaha bulshada oo tay aan hore usoo sheegnayba oo ah bulshadii oo markii duruufihii dhaqaale duruufihii xagga nafsiga ahaa qoyskii naftiisii oo muxuu ahaa niyadjabkii ayaa waxaa ka dhalanaya maaragtay inay markaas qoysaskii burburaan ilmihiina uu noqdo marka ilmo dayacan oo sidii la rabay aan loo xukumi karin marka ilmahaasina uu noqdo marka ciyaal weero uu isu bedelo
adiga ku dhaada waxaad ka mid tahay dadka ku nool magaalada muqdisho marka ma jiraan dhacdooyin la xiriira ciyaal weerada oo aada goobjoog u ahayd
maxay tahay ood goobjoog u ahayd waaba gurigayga hortiisayba maaragtay yeeba bilooyin ayaa laga yaaba inay ka socotay bil laba bil muxuu ahaayey aniga waxaa weeye aniga maaragtay ilmahayga ayaaba dhibaatooyin ay kasoo gaartay qaarkood waa la dakray qaarkood maaragtay dhagxaan baa lagu dhuftay gurigayga maaragtay muxuu ahaaye internetka iyo fiirada laga gooyey asaga dhagxaan baa anaga gurigaana ay kusoo dhacdaa marka ciyaal weerada goobjoog baan u ahayn iyadoo laqaqabanayo goobjoog baan u ahaa runtii maaragtay ciyaal weeradu waaba nolosha maaragtay anagu aan la noolnahay ayay ka mid tahay dad aan maaragtay ehel iyo qaraabo aan nahay oo maaragtay ciyaalkooda ku dhinteen xataa waa jiraan marka ciyaal weerada wax badan baan uga soo joognay maaragtay marka taasi waa waxaan u malaynayaa reer muqdisho xaafo badan oo ka mid ah ciyaal weeradu noloshoodayba ka mid noqotay baan isleeyahay sidee mushkiladan taagan wax looga qaban karaa aragtidaada horta su-aashaas iyadaa waa su-aal aada iyo aada u ballaaran oo u baahan muxuu ahaayey fikir badan caqli badan cilmi baaris xoog iyo xoolaba u baahan markaan anuu ka fiiriyo xagga muxuu ahaye tarbiyada ciyaalka waxaa jirta waxaan dhahnaa markii ilmaha la tarbiyeynayo waa saddex qeybood amba wax laga qabanayo barbaarintooda si ay u noqdaan dad fiican marka ugu horeysa waxaa weye waalidka waajibkiisu amba guud ahaanba ilmaha marka la dhisayo waa dhismo horta oo maxaa laga dhisayaa waxaa laga dhisayaa xagga maskaxda xagga caqliga xagga jirka xagga akhlaaqda xagga bulshada ayaa laga dhisayaa inta dhismahaas uu ku jiro markuu cunugu uu dhismo waxaa ku xiga muxuu ahaye in wixii aad dhistay inaad difaacdo oo maxaad ka difaacaysaa waxaad ka difaacaysaa maaragtay in wixii aad dhistay in lagaa dumiyo in caqligiisi dhibaato loo geysto jirkiisi dhibaato loo geysto muxuu ahaye in dhibaato loo geysto muxuu ahaye akhlaaqdiisii ciyaalka xun duduminaya in markaa difaac la galo taasi waa mid midda ku xigtee saddexaad waxaa weeye in maaragtay haddii qofkii waad waad dhistay waa difaacday laakiin haddana sida ay tahay qofkii waa jiraday oo wuxuu cunugii galay inxiraaf baa ku dhacay markuu inxiraaf ku dhaco oo maarata uu ciyaal weero noqdo waxay u baahan yahay marka in markaas in la daaweeyo marka daaweyntaasa marka waxay u baahan tahay marka in markaas laga wada qeyb galo oo muxuu ahaaye loo sameeyo xarumo masalan dhaqan celin in loo sameeyo in laga warhayo in xataa maaragtay maxkamado gaar ah in loo sameeyo xarumahaas iyaga ee lagu dhaqan celinaya xataa in barnaamijyo waaweyn oo cunugaas dib loogu habeynayo in loo sameeyo ayuu maarata ayuu u baahanaya
badi dhalinyaradan waxa ay kasoo agtoosaan waalid marka doorka waalidka muxuu yahay horta doorka waalidku muxuu yahay haddaan dhahno waxaan dhihi karaa oon kusoo koobi karaa waa dowr aada iyo aada u weyn oo maaragtay waalidka aan laga looga maarmaynin ciyaal weerada dowrkiisu wuxuu noqonayaa horta inuu dowr yeesho towjiihina inuu yeesho towjiihin waa maxay inuu cunugii waaniyo oo irshaad u sameeyo hanuunin uu sameeyo markuu ogaado cunugiisu inuu ciyaal weere yahay amba uu maaragtay uu ka warhayaba macnaha meesha uu marayo uusan noqonin qofka ugu dambeeya ee ogaada inuu cunugiisu ciyaal weere yahay marka waalidka waxaa laga rabaa mar walba marka ilmihii inuu daba joogo inuu saacadaha firaaqada inuu mashquuliyo maxaa lagu mashquulinayaa wuxuu ku mashquulinayaa masalan in waxbarashadii loo diro in lala socdo xataa haddii iskuulkii uu ka yimaado maaragtay in barefidyo iyo wax loo diro marka waxaa weeye saacadaha oo firaaqada ah in markaas wuxuu u baahan yahay in laga warhayo ayuu u baahan yahay marka doorka waalidka waxaa ka mid a inuu xataa ilmihiisa uu uu la socdo muxuu ahaaye ilmaha ay maaragtay uu saaxiibka kala dhiganayo oo uu u dooro ilmo wanaagsan oo uu ku hanuuniyo oo uu yidhaahdo masalan cunugaas fiican la saaxiib oo dhaho muxuu ahay cunugaas haynoo yimaado oo markaa waalid waalidku uga dhigo maaragtay cunugaa fiican ee maaragtay uu isku dayo macnaha inuu saaxiibku ka dhigto maxaa yeelay saaxiibka xun waxaa weeye ilmaha wuu dhumiyaa marka waalidka doorkiisa waxaa weye waa doorkaas aadka u weyn ee ku dhisan inuu la socdo ilmihiisa hanuuniyo wax u sheego maaragtay waktigiisa firaaqada maaragtay uu ka ilaaliyo inuu meel xun uu maro ayaan dhihi karaa ugu dambeyntii marka laga soo tago waalidka yay tahay in ay wax ka qabtaan runtii horta waa mas-uuliyad weyn waa waajib weyn oo muxuu ahaaye saaran dhammaan foundationska amba mu-asasooyinka kala duwan ee ummaddu ay leedahay waxaan dhihi karaa waalidka marka laga soo tago dadka kale inay wax ka qabtaan ay tahay waa iskuulka iyo macalimiintiisa iyo maamulkiisa iyo muxuu ahaaye dugsiyada qur-aanka oo runtii ah meesha labaad ee hadduu ardaygu uu maaragtay guriga waalidka uu ka baxo meesha labaad ee loo geeyo tarbiyada iyo barbaarinta ah taasi waxaa weye dowr aada iyo aada u weyn bay leedahay oo laga sugayaa inay iskuullada wacyigelin ay ka sameeyaan muxuu ahaaye macalimiintu duruusta maaragtay waaqiciga ee marka ay gudbinayaan khaasatan macalimiinta tarbiya islaamiya oo kaleeto in maaragtay ay gudbinayaan axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam qur-aanka inay mar walba u sheegaan waxyaabaha wanaagsan oo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslimku waa qofka laga nabadgalo oo kale ay dhahaan waxaa kaloo iyadana door saaran yahay masaajida iyo sheekhyada masaajida waxaa la rabaa khudbooyinka jumcada inay kusoo qaataan sheekhyadu waxaa la rabaa sidoo kaleeta inay maaragtay ay waaniyaan wacdigooda ay kusoo daraan in ay marka ku baraarujiyaan ilmaha iyo muxuu ah waalidka naftiisa inay baraarujiyaan oo ay ku baraarujiyaan waalidka waalidow ilmahaaga la soco dhibaatada ummadda ilmuhu ay ku hayaan waad ujeediin waalid unbaana dhalay muxuu ah dadkan dadka dhibaataynaya oo ayaguba isdhibaataynaya marka waxaan dhihi karaa maaragtay dhibaatadaas iyadaa marka waxaa inay qeyb ka qaataan waxaa kaloo iyadana muhim ah dadka ay tahay inay wax ka qeyb qaataan xataa maaragtay dadka mas-uuliyiinta kala gedisan yani xukuumadda oo kaleeto masalan hadda wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska oo kale inay masalan wax ka qabato oo dhalinyarada barnaamijyo loo sameeyo mararka qaarkood waxaa is leedahay malaha ciyaalkan waxyaabahay isu dilayaan waxaaba qeyb ka abaad is leedahay kadib markii ay waayeen garoomadoodii ilmihii waxaa weye waxay u baahan yihiin meel ay ku ciyaaraan ku ordaan maleh meelay meel walba waa la dhistay waalihi dantii guuda ilmaha maaragtay ay waktigooda firaaqada xataa si nadiif ay ugu ciyaari lahaayeen malaha ilmihii dariiqa ayaa lagu soo daayay dariiqiina haddana waxaa weye gawaari baa maraysa ama meehe waalidkii yaa ku qaylinaya meesha banooniga nagala taga dhahaya malaha waxaaba is leedahay mararka qaarkood ciyaalkan waxay ciyaal weere la noqdeen waxaaba loo diiday muxuu ahaa meeshii ay maaragtay ay ku ciyaari lahaayeen bay waayeen marka ayaga ayaa sidaa isugu jeedsaday ayaaba dhehaysaa mararka qaarkood sidoo kaleeto dadka inay qeyb ka qaataan ay ka tahay waxaa kamid a masalan booliska oo kaleeto inuu maaragtay uu wax ka qabto muxuu aha ciyaal weerada iyadana waa qeyb bay ka tahay in maxaakim maxkamado oo gaar aho dadka aan qaangaarka ahayn loogu talagalay intii la abuuro xarumo dhaqan celin oo maaragtay amba ciidamada asluubta ha noqdeen amba jihooyin kale oo maaragtay tarbiyada sameynaya ha noqdeen in markaa ciyaalkii dib loo dhaqan celiyo in ayadana waa laga maarmaan marka waxaan is leeyahay jihooyinkaasoo dhan qeyb weyn ayay ka qaadan karaan marka marka waxay u baahan tahay marka waa mas-uuliyad wadareed marka maadaama dhibkii dadki u wada taabanayo waxaan isleeyahay ciyaal weeradu dadku inay isugu tagaan oo ay maaragtay ka tashtaan ayay wax lagaga qaban karaa baan isleeyahay kadibna ficil uu ku xigsado ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabaynayaa marka ilaahi subxaana watacaala marka ilmaha haynoo hagaajiyo oo haynoo wanaajiyo dhibka iyo dhibaatadana allah inaga saaro aada iyo aad baadna u mahadsantihiin radio himilo dadaalka weyn ee aad wadiin